إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah nin dhimarka looga jiro ayaa magaalada muqdisho ku gowracay wiil oo adeer u ahaa waxaa la shaaciyey dhimashada laba askari oo maraykan ah kuwaasoo toban maalmood ka hor lagu waayey xeebaha dalka soomaaliya ciidamo etoobiyaan ah oo wata gaadiidka gaashaaman iyo diyaarado helikobtaris ah ayaa kasoo gudbay xuduudbeenaadka gobolka gedo uu la wadaago dalka ethoobiya waxaa la baahiyey qaybta sideedaad muuqaalo lagu soo bandhigayo sida bulshada ku nool walaayaadka islaamiga ay u arkaan heshiiskii dhexmaray ethoobiya iyo maamulka somalilan dad soomaali ah ayaa lagu la-yahay xadka ay wadaagaan dalalka finland iyo ruushka in ka badan toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dibadbaxayaal sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ayaa lagu qabtay ciidda kirishtaanka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran nin dhimarka looga jiro ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil oo adeer u ahaa waxaa ka warramaya maxamed ciise dhacdo argagax leh ayaa ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhacdadan ayaa ahayd nin gowracay wiil uu adeer u ahaa falkan ayaa waxa uu ka dhacay degmada xamarjijab wuxuuna dhacay sida la sheegay falkan axadii ninkan wiilka uu gowracay uu adeerka u ahaa ayaa da-diisa lagu sheegay siddeed sano jir ninkan ayaana sida la sheegay ahaa nin dhimirka loogu jiray ma ahan dhacdadantii ugu horreysay ee ka dhacda magaalada muqdisho balse waxaa jira falal ka dhacay oo la mid ah kuwan iyo kuwo ka duwan waxaa la shaaciyey dhimashada laba askari oo maraykan ah kuwaasoo toban maalmood ka hor lagu waayey xeebaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax
war rasmi oo ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in dhimasho loo diiwaan geliyey laba askari amerikaan oo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay lagu weysanaa xeebaha soomaaliya taliska ciidanka badda ee loo yaqaan santicom ayaa sheegay in kadib toban maalmood oo ay wadeen baaritaano badda iyo hawada ah ay waayeen halka ay jaan iyo cirib dhigeen laba askari oo ka tirsanaa ciidanka badda kuwaas oo lumay koob iyo tobankii bishan kadib markii ay isku dayeen inay fatashaad ku sameeyaan markab laga leeyahay waddanka iiraan baarayaasha ciidanka marayniska maraykanka ayaa aaminsan in askartu ay dhinteen balse waxay ku guuldaraysteen inay keenaan wax caddaynaya dhimashada ay u diiwaan geliyeen labada askari ee aan weli la soo helin raq iyo ruux intaba maraakiib ay leeyihiin ciidamada badda dalalka isbayn iyo jabaan ayaa maraykanka kala qaybgelayay baaritaanada lagu baadigoobayay askarta weli maqan santicom wuxuu ku andacooday in ciidamada dhimashada loo diiwaan geliyey mid ka mid ah uu dul istaagay sagxadda markabka iraan kadibna uu simbiriraxday oo uu badda ku dhacay halka askariga labaadna isna uu quusay isagoo soo badbaadinaya saaxiibkiisa xeebaha dalalka yemen iyo soomaaliya bilihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray xiisado u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo dowladaha reer galbeedka kadib markii ay taageerayaasha iiraan sare u qaadeen weerarada ka dhanka ah maraakiibta ganacsi ee ku wajahan dhanka maamulka yuhuudda ee sahyuuniyadda ciidamo etoobiyaan ah oo wata gaadiidka gaashaaman iyo diyaarada helikobtaris ah ayaa kasoo gudbay xadbeenaadka gobolka geda uu la wadaago wadanka ethoobiya mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in degmada doolow oo dhacday xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo dhulka soomaali galbeed ay kasoo tallaabeen ciidamo etoobiyaan ah oo aan ahayn kuwii horey dalka soomaaliya u joogay islamarkaana waddanka ku joogay magaca taliska shisheeye ee atmis ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo gudbay waxayna dadka deegaanku sheegayaan inay yihiin ciidamo ka badan kuwii horay xadbeenaadka loogu arki jiray askarta itoobiyaanka ah ayaa bilaabay inay isku fidiyaan guud ahaan degmada doolow waddooyinka muhiimka ah ee soo gala magaalada iyo dhammaanba deegaanada hoos yimaada degmada waxayna wararka qaar sheegayaan inay isfidintoodu gaartay ilaa degmada beled xaawo siyaasiga lagu magacaabo maxamed aadan rukow oo ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka kana soo jeeda gobolka gedo ayaa warbaahinta uga warramay ciidamadan iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidamadii ugu badnaa ee etoobiyaan ah yaa saacadihii ugu dambeeyey waxay ka soo tallaabeen xuduudda soomaaliya iyo etoobiya ay wadaagaan gaar ahaan degmada maaragtay doolow ciidamadan oo wata gadiidka maaragtay dagaalka oo sida beebeeyada iyo hubka culus artilleriga sidoo kalena wata eelakabtarada waxay mataqaanaa ka soo qulqulayaan oo waqti xaadirkan aan kula hadlaya xitaa ay kasoo gudbayaan buundada u dhexaysa labada doolow doolow etoobiya iyo doolow soomaaliya waxayna usoo gudbayaan dhinaca soomaaliya ayagoo isku fidinaya laba wadda oo kale ah waddada aada dhinaca geedweyne iyo dhinaca luuq aado iyo nawaaxiga eelaboorka maaragtay doolow isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in ciidamada etoobiyaanka ah ay yihiin kuwo cusub oo aysan ahayn kuwii horay gobolka u joogay ciidamadan marka waa ciidamo ka tira badan ciidamadii hore usoo gudbi jiray waxaadna moodaa hadda inay maaragtay mart dadka qaar ay ku tilmaamayaan inay yihiin ciidankii ugu badnaa oo shan iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay maaragtay kasoo gudba xuduudda soomaaliya iyo etoobiya ay wadaagaan marka dadka marka waxay ku sifaynayaan marka inay tahay xisada u dhexaysa labada dal waxaa kaloo xusid mudan in ciidankan aysan ahayn ciidanka amisom ama mandaidka amisom ku joogo oo etoobiya waa ciidan cusub maanta abaara saddexdii galabnimo ayay bilowdeen waqti xaadirkan oo kula hadlayo oo maarata weli way soo gudbayaan oo dhinaca maaragtay dowla etoobiya kasoo gudbayaan arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda etoobiya ay dhaqdhaqaaqyo kale ka wado waqooyiga soomaaliya kuwaasoo la xiriira heshiisku sheegii ay dhowaan la gashay muuse biixi waxayna doonaysaa inay xoog ku qabsato badaha soomaaliya dhanka kale ummadda soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah ayaa weli u muuqda kuwo aan ku baraarugin halista ay la damacsan tahay xabashidu waxayna falcelintooda oo dhan ku soo koobeen dibadbaxyo socday baryo kooban oo haatan u muuqda kuwo uusan ficil xigin
waxaa la baahiyey qaybta sideedaad muuqaalo lagu soo bandhigayo sida bulshada ku nool walaayaadka islaamiga ay u arkaan heshiiskii dhex maray ethoobiya iyo maamulka somalilan maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya kanaalka wararkeelka taibar akhbaariyaha ayaa baahiyey qaybta sideedaad sida ay u arkaan dadweynaha ku nool wilaayaadka islaamiga ah heshiiskii xaaraanta ahaa ee muuse biixi etoobiya uga saxey qaybo ka mid a badda soomaaliya qaybtan ayaa waxaa lagu soo gudbinayaa bulshada ku nool wilaayada baay gaar ahaan dadweynaha ku nool degmada buulafulla ee xarunta wilaayada baay waxay sheegeen inay kasoo horjeedaan heshiiska lagu doonayo in badda soomaaliya loo gacangeliyo cadowga soo jireenka ee dowladda xabashada etoobiya ayna dagaalami doonaan haddii ay isku daydo inay la wareegto xeebaha soomaaliya unoo nahay bulshada reer buurfale unu nahay warkaasi waama isu sii teer habeen hor iyo habeenkas ma hurin arsaagdha habuunug degweyd dagaalaa ka xignaay waddangeegna masal dhiib kar cidsi dhiib kartayna ma shirta atoobiya waddan waa mugshir inta ilaahay soo mugsiga nabi maxamed dhaxaraxa dagaalasha atoobiya waddangeeg wax ku mugshira wasal dagaalagnaay halo u shaqaysatay oo oo hadda waddangaa bihilaa waddangaa dhiibilaa beenaa sheegta guuxu calooshayna ku jiro maadaama aan muslimiin nahay dagaalkaaynana dagaal uu hore uu ahaa ma qaadanayno mana yeelayno mana yeelo doonno maxaa yeelay dad badan ayaa god noogu maqan dad badan ayaay naga qabtaa muslum leh oo dad muslimiin ah culamaa udiin waxgarad aqoon-yahan dhallinyaro dadkii magac alahaa muslimiinta geeska africa ku noolaa oo gaar ahaan soomaaliya loo yaqaani yahuuddeeda oo israa'iil waxaa u ah dowladda etoobiya shey oonasagaadan ma ag marna masagaadan shey unasagaadadkeenana ma ag meewone etoobiya meegaa todoba sideed faac ka hor oo ogowyaalkana oo tala dagaalan kadeen ilaa ubaarey dadsaler oo tala dagaalan kadeen soomaali haansheeka barliida oo usaalka murtadka oo biixi oo suubasi sheekasa dareerta ma ag marna susuurta gasha insha allah insha allah meesa rajaashnaa wali un nagyari wali nagwiinyilkaana ma dheera mee diyaaran kaagna in la jahaadno etoobiya in la jahaadno marna nigidaan ka kaaysan bad soomaaliya haltaag ma ag shibir ma ag hataa sinti yar in ka hesha niyadaaga beesta dhowaana ay ahayd markii alkataayib soo bandhigtay qaybta toddobaad muuqaalada ku saabsan sida ay u arkaan dadweynaha ku nool wilaayaadka islaamiga heshiisku sheegii xaaraanta ahaa etoobiya lagu saxeeyay qaybo ka mid a badda soomaaliya qaybtaas oo lagu soo gudbiyey waxgaradka degmada ceelcadda ee gobolka gadow kuwaasoo si kulul uga hadlay heshiisku sheega muuse biixi uu saxeeyay dowladda etoobiya dad soomaali ah ayaa lagula yahay xadka ay wadaagaan dalalka fiinland iyo ruushka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan bader wararka ka imaanaya xadka ay wadaagaan dalalka fiinland iyo ruushka ayaa lagu sheegay in halkaasi lagu laayahay dad soomaaliya oo doonaya inay galaan dalka fiinland iyagoo ka cararaya dalka ruushka war ka soo baxay hay-adda socdaalka fiinland ayaa lagu sheegay in ilaa iyo lix iyo toban ruux oo soomaaliha la waayay meel ay jaanihi cirib dhigeen sanadkii hore ee lasoo dhaafay labada kun saddex iyo labaatanka halkaasoo ay waayihii dambe kusoo badanayeen dadka soomaalida ee imaanaya waddanka fiinland dalka fiinland ayaa dabyaaqadii sanadkii hore xirtay dhanka bari xuduud ay la wadaagto dalka ruushka iyadoo ay sii korortay tirada dadka soomaalida ee ka imaanaya soomaaliya ee doonaya inay galaan wadamada dhaca qaaradda yurub dadkan la waayo waxay dowladda fiinland ku eedeysay xukuumadda moscow inay u daadguraysay xuduuda ay wadaagaan labada dal hay-adda socdaalka ee mikri ayaa sheegtay inay kun saddex boqol labaatan iyo saddex codsi magangelyo ay ka heshay xuduuda bari intii u dhexaysay bilihii agoost iyo disembar ee sanadkii hore qiyaastii sagaal boqol oo ka mid a waxaa la qaabilay bishii nofembar halka in ka badan saddex boqol bishii disembar lala kulmay dadka ku nool wadamada dhaca qaaradda afrika iyo qaar ka mid a kuwa dhaca aasiya waxay intooda badan ku nafwaayaan intay u socdaan wadamada yurub halka qaarkooda kale ay la kulmaan wadamo uu ka socdo dagaalla sokeeye markaas kadibna lagu qasbo ka qaybgalka dagaaladaasi in ka badan toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dagaaladan oo toddoba jeer lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka oo dhaqdhaqaaqya ka waday duleedka magaalada kismaayo ayaa waxaa gaaray khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay weerar toosa iyo kabiinno u dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana askarta dowladda federaalka ka dhintay shan askari halka sidoo kalena laga dhaawacay lix kale dagaalada ayaana ka dhacay deegaanada farwaamo iyo towfiiq kuwaas oo dhaca duleedka magaalada kismaayo dibadbax khasaare nafeed geystay ayaa ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder magaalada muqdisho gaar ahaan xirada dabdamiska waxaa ka dhacay isku soo baxyo ay dhigeen dad aada u fara badan oo ka tirsan dadka degan magaalada caasimadda isku soo baxani ayaa yimid ka gadaal markii uu askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dilay mid ka mid ah ragga ilaalada ceel ku yaalo xaafadda dabdamiska kadib dilkani waxaa laamiga weynay siibiyaan iskugu soo baxay dadyo u careysan waxayna muddo kooban hakiyeen isku socodka gaadiidka waxayna gubayeen taageerada gawaarida ciidamada amniga dowladda federaalk ayaa soo gaaray halka uu ka dhacayay dibadbaxani waxayna fureen rasaas iyagoo waxyeelo gaarsiiyey dadka dhigaya dibadbaxyada qaar ka mid a dadkii ku sugnaa halka uu dilka ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay sida uu dilka u dhacay waxaa sababaya cidda geysatay بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن ده دولة وتعسينا إنا وحلنا إنا لله الله ونحرس لنا هاي لكن ومدى لسجاهر الدونين نكاتنين وحها والله ظلمي وحال وجود ظلمي ماشى دمس كعيال صيب صيب يعني كسور كده كده أيو عيال بيد كويا لب أيو وردين هاي عيال بيد كده شوي نك فرح بقى إيش تلي فرح وحرام على بقى ويبيد ويربيها ده كتر عيال بيها كمان شر كيوري دب إلى طبعا كن كده بيا كعب تانو بيول ما شر كرو ساس أول xabad buu ku dhuftay asagaana isha hoggaaminaya falka watay asagaana xabadda ku dhuftay ninkii la dilo waxaa leeyahay ninkaasi waxaa la yidhaha daahir dhagoole waa nin la yaqaano ceel buu waardiye ka ahay asagoo meesha ugu yimay ku dileen dadkii dilana waa la yaqaanaa waa taleefaan dhowaan ayay ahayd markii ay dowladda federaalka dadka degan xaafadda dabdamiska u qabteen muddo laba bilood ah inay iskaga baxaan dhulkooda kamana soo wareeganin wax badan waxay ciidanka u soo direen inay ka qaxiyaan dadka deegaanka halka nin kala dilay uu ahaa midka xaafadda oo idil biyaha siini jiray warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ee ku jirta gumaysiga xabashida ethoobiya ayaa lagu qabtay ciidda kirishtaanka waxaa ka waramaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli wararka ka imaanaya magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ee ay xabashidu gumaysato ayaa tibaaxaya in maalintii shalay halkaasi lagu qabtay xuska ciidda gaalada loogu yeero tiimqadka xuskan ayaa si sanadle ah gaalada ugu dhigtaan dhulka ay gumaystaan iyo goobaha ay degan yihiin magaalada jigjiga oo ay soomaalidu leeyihiin waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey aad u soo buuxdhaafiyey nasaarada xabashida ah iyadoo ay ku dhowdahay in ay magaaladaba la wareegaan waxaasi la yaab noqotay in xabashidii xuska dhigaysay ay bandhigoodii la ag tageen halka ay taalada sayidku ka taagan tahay iyaga oo mucatabkii ama saliibkii sita inkastoo shareecadu aanay banneen in taalo la dhiso haddana tan ayaa ihaano ku ah ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah dhanka kale dhowaan warar soo baxayay ayaa tibaaxayay in xarunta maamulka xabashida usoo wakiilatay dhulka soomaali galbeed loo wareejinayo goday islamarkaana ay jigjiga noqon doonto magaalo toos federaalka u hoos tagta sida diradhaba ay horey soomaalidu u lahaan jirtay balse laga qaaday dhaxal wareejinta dhulka iyo badda soomaaliyeed ayay xabashidu u xusul duuban yihiin halka soomaalidu ay hurdo dheer ku jiraan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa